halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sagaalka bisha setembar sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan culimaadudiinka soomaaliyeed oo war-saxaafadeed ay muqdisho ka soo saareen ku taageeray dowladda soomaaliya qaabka ay uga falcelisay xiisadda sii kululaanaysa ee kala dhexaysa dalka etoobiya culimmada soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaallada gudaha iyo dibadda oo ay waddo dowladda ee ku wajahan ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed badeed ee soomaaliya waxa ay bogaadinayaan dadaallada dowladda soomaaliyeed ee xoojinta heshiisyada iskaashi oo ay la yeelatay dowladaha islaamka si loo ilaaliyo danaha qaranka soomaaliyeed
waxaa kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan magaalada toronto oo dhallinyarada soomaalida lagu wacyigelinayo si looga weeciyo falalka aan naftooda u wanaagsanayn oo dilalka dhexdooda ah ay ka mid yihiin
shan sano ka hor boom inaa jaamacadda soo dhameeyey alxamdulilaah magaalada waxaa ka jeeri jiray dilal badan lambarka intuu ahaay iskaba dhaaf boqolkiiba boqol markuu ahay maanta wuxuu maroyaani shan iyo labaatan toddobaatan iyo shan bercentage waa dhammaaday waxaana soo mari jira wiigan hal qof laba qof la dilo hadda waxaan ka hadlaynaa inaa lixda bil iyo toddobada bil iyo sanadkii aan qofna naga dilin wacdiga markuu bilowdo
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan inta aan ku jirno idaacaddeenna subaxnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida mas-uuliyiinta israa'il ayaa xaddii sheegay in nin hubaysan oo u dhashay dalka urdun uu saddex qof oo israa'il ah ku dilay marinka albani ee ay dadka urduniyiinta u yaqaanaan buundada boqor xuseen oo ah marin isku xira xadka urdun iyo daanta galbeed ee dhulka la haysto milatariga israa'il ayaa sheegay in ninka hubaysan oo watay baabuur xamuul ah oo ka yimid dhanka urdun uu ku soo dhowaaday isgoyska alembi kadibna rasaas uu ku furay ciidamada ammaanka ee israa'il waxay kaloo sheegeen in saddex qof oo uu dilay ay ahaayeen rayd ay da-doodu ahayd konton sano jiro ninka ayaana oo la xaqiijiyey inuu ahaa muwaadin u dhashay dalka urdun ayaa ku dhintay israsaaseyn dhex martay isaga iyo ciidamada israa'il ee ilaalada marinka laga soo galo daanta galbeed waa weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ka dhaca xadka urdun ay la wadaagto israa'il tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore markaasoo xamaas ay weerartay koonfurta israa'il dhanka ghaza saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo israa'il ay ku bartilmaameedsatay guri ku yaala magaalada jabaaliya axadii ay ku dileen maxamed mursi oo ahaa agaasime ku-xigeenka hay-adda gargaarka deg dega ah ee ghaza weerarkaasi ayaa sidoo kale lagu dilay afar xubin oo ka mid ah qoyska maxamed mursi israa'il weli kamaysan hadlin dilka mas-uulkaasi adeega gurmadka deg dega ah ee ghaza ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dilka mursi uu ka dhigay xubintii saddex iyo siddeetanaad oo ka mid ah qoyskiisa iyo qaraabadiisa ee lagu dilay ghaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar markaasoo dagaalka uu bilowday edmundo gonzales oo ah musharaxa xisbiga mucaaradka venezuela u matalay doorashadii madaxtinimo ee bishii juulaay ayaa axaddii shalay gaaray dalka sbain halkaas oo uu ka helay magangelyo siyaasadeed gonzales ayaa xalay udu ka duulay venezuela kadib toddobaadyo uu dhexda uga jiray qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee uu kula tartamay madaxweyne nicolas maduro guddiga doorashada ayaa sheegay in maduro uu si aqlabiyad leh ugu guulaystay doorashada hase ahaatee mucaaradka ayaa sheegay in doorashada lagu shubtay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sbain ayaa lagu sheegay in gonzales iyo xaaskiisa ay diyaaradii waday ka degtay saldhigga milatariga ee terokhan de ardos ee magaalada madrid kacararista dalkiisa ayaa timi toddobaad kadib markii ay xukuumadda maduro ee venezuela soo saartay waaran lagu soo xirayo dowladaha dowladda maraykanka midooda yurub iyo quwado kale ayaa rumaysan in gonzales oo shan iyo toddobaatan sano jir ah uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka venezuela dhageystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna culamaa udiinka soomaaliyeed oo shir ay maalmahan ku lahaayeen magaalada muqdisho kasoo saaray warmurtiyeeda ayaa ka hadlay xiisadda sii kululaaneysa ee u dhexeysa soomaaliya iyo ethoobiya culimada ayaa dhammaadka shirkooda war-saxaafadeedka ay soo saareen ku garab istaagay dowladda soomaaliya go-aamadii ay ka qaadatay khilaafka kala dhexeeya ethoobiya waxayna ku baaqeen wadajir iyo midnimo bayaanka culimmada ayaa imaanaya iyadoo sidaan oo kale ay xiisadda uga falceliyeen qeybo ka mida bulshada oo ay ku jiraan xildhibaano iyo oday dhaqameedyo soomaali ah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga hadlay culimaudiinka ku shiray caasimadda ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhexaysa muqdisho iyo adis ababa taasoo dhalatay kadib markii ethoobiya ay heshiis is-afgarad badeed ah la gaartay somalilan khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray markii soomaaliya oo arrinkaasi ka falcelinaysa ay heshiis daafac la gaartay dalka masar kaasoo ethoobiya ay si weyn uga hortimi war-saxaafadeedka wadaadada ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay aan idiin soo gudbinnay sida qaybo ka mid a bulshada soomaaliyeed oo ay ku jiraan siyaasiyiin xildhibaano iyo oday dhaqameedyo ay uga falceliyeen xiisaddan kuwaasoo qaarkood ku dhaliilay qaabka dowladda soomaaliya ay u maaraynayso halka kuwo kale oo culimmadan ay ku jiraanna ay taageero u muujiyeen qodobada ku jiray warmurtiyeedka culummada ay ka soo saareen shirkoodii maalmahan u socday ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey sheekh cali axmed xoogsade iyada oo la adkaynayo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed ee ku aadanaa waajibnimada ka hortagga iskudayga dowladda etoobiya iyo garab istaagga dowladda dadaalada dowladda soomaaliyeed ee uu hogaaminaya madaxweyne doctor xasan sheekh iyada oo la fulinayo qowlka alleh subxaanahu wa tacaala ee subxaanahu wa tacaala ee nafaraya midnimada iyo wadajirka ummadda oo allah ku yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum waxa ay culimmada soomaaliyeed soo saareen qodobadan soo socdo kow culimmada soomaaliyeed waxa ay adkaynayaan waajibnimada difaaca madax bannaanida dalka iyo dhowridda midnimada ummadda soomaaliyeed labo culimmada soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka aqoon-yahanka siyaasiyiinta dumarka iyo dhallinyarada inay u midoobaan difaacidda diinta iyo dalka kana fogaadaan wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed saddex culimmada soomaaliyeed waxa ay si gaar ah uga digayaan dadka ku howlan kicinta kala qaybinta iska horkeynka bulshada ee faafinaya hadallada iyo dacayadaha dhiilaysan ee la isku marinayo baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya inay alla ka cabsadaan dhowraana dhaqanka suuban ee soomaalida iyo midnimada ummadda afar culimmada soomaaliyeed waxa ay dowladda ugu baaqayaan inay abuurto jawi ay ku wada hadlaan dadka qaba tabashooyinka si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed shan culimmada soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan shacabka shacabka etoobiya inay ilaaliyaan nabad kuwada noolaanshaha iyo daris wanaagga shucuubta labada dal una caqli celiyaan hogaanka dowladeeda ee ka shaqaynaya iska horkeynka iyo horinta colaado kale ee dhex mara labada dowladood ee dariska ah lix culummada soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada gudaha iyo dibadda oo ay wada dowladda uu horseedku ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ee ku wajahan ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dhuleed badeed ee soomaaliya toddobo ugu dambeyntii culimmada soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada dowladda soomaaliyeed ee xoojinta heshiisyada iskaashi oo ay la yeelatay dowladaha islaamka si loo ilaaliyo danaha qaranka soomaaliyeed dhinaca kale dadka dowladda soomaaliya kaga soo horjeestay kuna dhaliilay qaabkay uga falcelisay khilaafka kala dhexeeya etoobiya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo laga soo doorto maamul goboleedka koonfur galbeed kuwaas oo toddobaad ka hor shir jaa-id ku qabtay magaalada muqdisho warkii ay soo saareen ayaa waxaa xilligaasi saxaafadda u akhriyey xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur
habdhaqanka siyaasadeed ee hogaanka dalku waa mid sii kala fogaynaya wadajirka dadka iyo midnimada dalka hogaanka dalka waxa uu lumiyey mas-uuliyaddii koowaad ee ka saarnayd isu keenista dadka iyo kalsoonnidii dadku ka qabi lahaayeen dowladnimada sidoo kalena waxa uu ka gaabiyey hirgelinta qorshe dowladeedkii ku dhisnaa wadatashi wadar ogol iyo isu tanaasul madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu heshiisye amni iyo difaac oo badan la galay dowlado isdiidan kuwaasoo aan la horkaynin golaha shacabka heshiisyadaasi oo aan aaminsannahay inay ka dhalan karto halis khatarteeda leh haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeenna ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonnida dadka iyo deegaannadaba waxaannu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga niil u horseedi kara dagaallo ka qarxa mandaqa geeska afrika oo lagu hoobto iyo waxyeello soo gaarto dadka loo soo raro gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hogaanka dowladda federaalk soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada koonfur galbeed oo ah iskutashiga waa inay ku bogaadiyaan laakiin inay qalalaaso siyaasadeed dagaal iyo burbur inay u hersaydaan ma aha dowlado isdagaalsanna in la isku ballamiyo inay isku duldagaalaan dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga habboon yahay xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya ayaa sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii u dambeeyey ay ku yeesheen magaalada ankara kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda turkiga iyo heshiiskii daafac ee soomaaliya ay la gashay dalka masar waxaa magaalada toronto ee dalka kanada ka socda dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada soomaaliyeed ee magaaladaasi si looga weeciyo falalka aan wanaagsanayn oo dilalka dhexdooda ah ay ka mid yihiin natiijo wanaagsan ayaa la sheegay inay ka soo baxeeyaan dadaaladaasi maamulka masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto oo ah masjid ay maamulaan soomaalida ayaa ka mid ah dadka ama meelaha dadaaladaasi laga wado abshir cali caraale oo ka mid ah maamulka masjidka ayaa arrimahan uga waramay wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ugu horeynna waxa uu markaasi ka jawaabayaa halka ay hadda marayaan dadaaladaasi
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay fursadda ay siisay iyo soo dhoweyntii runtii masaajidkan khaalid bin waliid waxaa la asaasay muddo ka soo wareegto shan iyo labaatan sano ka hor waxaan ka mid ahay howlwadeennada dhalinyarada waxyaalo badan ayaa loo qabtaa waxaa madax noo ah oo director nooga ah xagga dhalinyarada nin la yiraahdo axma urur oo hoolahan qaabilsan waxyaalo badan shan sano ka hor boo micnaa jaamacadda soo dhameeyey alxamdulilaah magaalada waxaa ka jiri jiray dilal badan mar alle markuu isaga yimid iyo dhalinyaro kale samatar iyo dhalinyaro badan oo kaashaday wuxuu bilaabay wacdi oo la yiraahdo sunday program oo caruurtii sida salaadii gaangiska looga soo saari lahaay masaajidka loogu xiri lahaay caqiidada la bari lahaay galaasyo badan oo dhigtay oo bilaabay runtii galaasyihiis waxay ku bilaabdeen ilaa konton qofood afartan hadda runtii waxaan gaarnay heer aan celi weyne toddobada maalin casharo ayuu bixiyaa oo galabta sandhiyada waxaa keliya oo sandhiyada masaajidka yimaado dhalinyarada saxaabka wacdiinta loo baro oo gaangiska iyo akhlaaqaadka islaamiga loo baro ilaa laba boqol iyo konton qof runtii gabdhaha jiro oo iyagana oo casharo u dhigo iyadana gaarayso ilaa iyo saddex boqol ilaa laba boqol iyo konton arrimahaas muddan kusoo jirnay haddana insha allahu tacala waa sii wadnaa waa tahay marka abshir waxay iga warantaa dadaalada hadda sheegtay maxay ka tareen dilalkii faraha badnaa ee dhallinyarada ay la kulmi jireen ee soomaalida runta runtii wax badan bay ka tareen xataa waxaa lanala soo xiriiray oo axmed iyo maamulka la soo xiriiray booliiska wadanka lambarka intuu ahaay iskaba dhaaf boqolkiiba boqol marka u ahay maanta wuxuu maro yani shan iyo labaatan toddobaatan iyo shan percentage waa dhammaaday waxaana soo mari jira wiigin hal qaf laba qof la dilo hadda waxaan ka hadlaynaa inaan lixda bil iyo toddobada bil iyo sanadkii aan qofna naga dilin wacdiga markuu bilowday waa tahay waxay ga warantaa bal maantoo kale hadda dhallinyaradii o dhan aad isku keenteen iyo dadka bulshada ee hormuudka u ah muxuu ahaa ujeedka in laisku keeno dhallinyaradii iyo odayaasha
su-aal jiddan horta arrinta maanta aan samaynay haddaan nahay khaasatan maamulka qaybta sportiska aniga axmed urur waxaan leenahay laba barnaamij oo k b a oo basketballka ah iyo koox aan asaasnay oo la yidhaahdo k b w f c soccer club oo sanadka labaad aan dheelnay ayaan ugu mahad celinaynay appreciationka iyo wanaagga ilaa iyo konton caruur oo soccer dhiisho iyo basketkoodii baan casunnay waxaan u casunnay inay bulshada nagala soo qayb galaan waxaa nagala soo qayb galay ururweynaha today waxaa nagala soo qayb galay samkey waxaa nagala soo qayb galay gala canada waxaa nagala soo qayb galay banaadir soccer club torono tiger horseed muqdisho f c safe club consumer si isku dhexgalka wadajirka aan u adkeenno oon ummadda aan u tusno in aan wan mid aan nahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan arrinkaas daraaddeed aan ugu qasabtay in sportiska aan walaalayno oan hal meel aan ku wada qadayn maanta dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray markay arkaan bulshadoo sidan isugu imaanayso isdhexgal samaynayso oo maaragtay dadkii odayaashii hogaamiyaashii bulshadana ay dhex joogaan fariin noocee bay gudbinaysaa maxayse ka faa'idayaan runtii fariin waxay gudbinaysaa in mustaqbalka dambe iyo caruurteen aayaheena aan micnaha ka wada tashanno ee arkaan anagoo micnaha wada dheelayno anagoo wada kornay anagoo waa yeele ahne caruurtii aan dhaahno war aabayaashiina boon dheeli jira aabayaashiina masaajidka shaqey jira iyo wadankii waa first generation marka waxaan diraynaa message fiican caruurteena inayna arkaan sida aan bulshadayna isku dhex galnay bahda sportska masaajidida communitiga ayay diraysaa fariin aad u culus runtii marka sportiska la'aantiis waxa waaye waa qayb diin ka mid ah sportiska wuxuu ka mid yahay micnaa waxyaalaha oo micnaha diinta asaasiga u ah isdhexgalka bulshada iyo arrimahaas ayuu ka mid yahay marka fariintaas baan dirayna maanta aan soomaali u dirnay ugu dambeyntii waalidiinta maxaad u jeedan lahayd adoo iisoo koobay runtii waalidiintii waxaan usoo jeedi lahaa in carruurtooda kusoo xiraan masaajida iyo inay sportsna geeyaan sportska wuxuu ka mid yahay waxyaalaha jirka dhiso masaajidkan oo keena isdhexgalka wanaagga wada qabsiga iyo inaa hal tiir noqon anaga aan usoo jeedi lahay waalidiinta dhammaan torono
kaasi wuxuu ahaa abshir cali caraale oo ka mid ah maamulka masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto oo u warramayey wariyaha v o eda ee dalka canada xuseen nuur xaaji magaalada muqdisho waxaa ka furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir maalinkii shalay kaasoo sanadkan ay ka qeybgalayaan degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad tirada degmooyinka ka qeybgalaya tartankan ayaa isku noqonaya koob iyo labaatan degmo waxaana kulankii ugu horeeyey waxaana kulanka ugu horreey lagu daafuray degmooyinka gubadley iyo heliwa warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafiq iste waxaa si rasmi ah garoonka injineeryarisow ee conis stadium uga furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo sanadkan ka qaybgalayaan degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad kuwaas oo ay tiradoodu isku noqonayso kow iyo labaatan degmo kulankii ugu horreeyey ee maanta lagu furay ayaa waxa wada ciyaaray degmooyinka gubadley iyo heliwaa oo ah laba degmo oo deris ah waxaana tartankan daah furay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaale madaale oo halkaasi ka jeediyey hadal kooban waxaa sharaf noo ah inaan furno oo siddeeddii bisha sagaalaad ah laba kun labaatan iyo afartii tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad inaan furno guul ayay noo tahay galabta waxaad la socotiin jimcihii waxaa la soo xidhay ciyaartii kubadda cagta ee degmooyinka ee waxbarashada iskuulaadka ayaa la soo xidhay jimcihii shalay waxaa la soo xidhay tii gacanta maantana waxaan bilaabaynaa kubaddii cagta waan ogsoonnahay inay taageero badan leedahay marka degmooyinkuna tartan culus ayaa ka dhexeeyo annaguna waxaan nahay degmooyinka kulligood ayaan taageeruu nahay laakiin tii guulaysataan la sii jiri doonna haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsan tihiin bahda baambayda oo runtii nagu soo sharaftay bahda saxaafadda iyo dhammaantiin iyo ka soo qaybgalayaasha waa idiin mahad celinaynaa bulshaweynta soomaaliyeed ee taageerayaasha ah ayagana waxaan leeyahay guulaysta gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriya yabo oo isna madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey xiisaha uu tartankani leeyahay iyo degmooyinka isku wajihi doona maanta meeshan waxaa ka bilaabanayaa ciyaaraha labaatankii degmo iyo degmada balcad kow iyo labaatan degmo ciyaartooda maanta garoonkan ka bilaabanaysa ciyaartan waa ciyaar sanadlah oo sanadkiiba mar la qabtay aad iyo aadna u xiiso badan kow iyo labaatankaas degmo degmo kasta waxay isku dayeydaa ku dadaalaysaa inay koobka qaaddo waa ciyaar aad iyo aad xifaaltankeedu u culus yahay kow iyo labaatankaas degmo ay ku xifaaltamayaan inay maaragtay balcadna waxay isku dayeydaa inay la hoyato koobka labaatanka degmo gobolka banaadirna iyaguna maaragta waa isku jaalanji garaynaya ciyaartu marka sidaas u xiiso badanta xaqiiqatan maanta laba degmaa ciyaarayda degmada gubadley iyo hiliwaa oo ciyaarta lagu bilaabayaa guddiga maaragtay maamulka gobolka banaadir ayaa ciyaartan buddhig u ah oo soo sanadkiiba mar qabta oo ciyaaraha uu qabta ayay ka mid tahay sboorti fara badan oo ciyaaraha qaybo fara badan oo kala duwan uu qabtaa maamulka gobolka banaadir laakiin ciyaartaanu waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu muhiimsan oo gobolka banaadir uu qabto ciyaartoydii xulka qaranka u ciyaari lahaa ama gobollada u ciyaari lahaay oo kalea halkan ka soo baxa marka dee ciyaartaanu macno badanay ku fadhidaa xaqiiqatan sanadkiiba mar la qabta guddoomiye yabo ayaa sidoo kale bogaadiyey sida habsamida leh ee ay degmooyinku u muujiyeen diyaargarowga isagoo tartankanna ku tilmaamay mid deris wanaag ah oo bulshada isku soo dhoweynaya bulshadoo dhan aa u soo daawasho tegayda bisha ciyaartaas ay socoto hal bilay ciyaartaanu socotaaye magaaladoo dhan waa shidanta dhallinyarada maaragta haweenka odayaasha kulli ciyaarta unbaa laga sheekaynaa oo lagu hayaa degmo hebela maanta rayday ciyaar hebela ugu fiicnaa saa marka waxay uga dhigan tahay tartankaas socda ayay ka mid tahay oo dhanka nadaafadda lagu tartamayo dhanka laamiyada lagu tartamayo dhanka maaragtay amniga lagu tartamayo dhanka maaragtay bulshada iyo sida loo wacyigeliyo loogu tartamayo ayay middan laftirkoodu ka mid tahay marka muddadaas ay socoto waxaa horta magaaladao dhan qabsan doona hadalhaynta maaragtay dadku waxay ka jeesan doonaan siyaasaddan iyo waxaan facebookan iyo qararacdaasa ka jeesan doonaa ciyaaraha lagu jeesan doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo oo muddadaas la hadal hayn doona annagana dee farxaday noo tahay in maaragtay dadku ay ku mashquulaan isboortigii iyo isdhexgalkii iyo deris wanaaggii iyo inay ayaga isbartaan degmooyinkai say u kala taageero fiican yihiina la isbaranaa saaxiibadiiyaa isbaranaya ciyaartooydaa isbaranayda macallimiinta iyo marka wax badanoo faa'iidaha ku jira muddadaas ay socoto ciyaartu hadalhaynta ugu badan oo magaalada ka soconayda waa ciyaar aadaan u dhiiragelinayaa inay degmo kasta ay koobka say ku qaadi lahayd ay ku dadaasho waa soo dhoweynaya degmooyinkao dhan waxaan ku faraxsanaa ciyaarta inay bilaabato inay si amniya ku bilaabato hay-adaha ammaankaan rabaa inaan dhiirageliyo oo aad iyo aad sida ay uga shaqaynayeen amniga aan ku dhiirageliyo maamulada degmooyinka iyo siday isku soo abaabulan yihiin kooxaha kulankii maanta dhacay ee ay isku wajaheen degmooyinka gubadley iyo heliwaa ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana uu ku soo idlaaday barbardhac eber iyo eber ah iyadoo ay xusid mudan tahay in degmada gubadley ay tartankan difaacanayso maadaama ay sanadkii hore iyadu ku guulaysatay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ugu xiisaha badan waxaana garoommada soo camira taageerayaal fara badan oo ka kala socda degmooyinka tartanka wada ciyaaraya iyadoo qof walibana uu taageero u muujiyo degmada uu degan yahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha cododkii axmed naaji iyo faadumo qaasim gacanta adiga isku gooracaye god abee socda gashayood ku go'de meel gabiibaho guguroob heline geed miraa lehe adiga guurate gacanta adiga isku gooracaye god abee socda gashayood ku go'de meel gabiibaho guguroob heline geed miraa lehe adiga guuratee maxaan kuu galaa wax ma iiga gaale godobtaan adiga isu geystay maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay geniyey gefkii aan samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay geniyey gefkii aad samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay garasho iyo haddaad gallad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasho iyo hataad gallad leedahay abaalkii galay waad ii gudi lahayd maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay geniyey gefkii aad samaysayaa gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay geniyey gefkii aad samaysayaa
heestaasi ayaa u dambeysay axmed naaji faadimo qaasin idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenii galabnimona nabadgelyo